cabdi aadan nageeye oo kaalinta labaad ka galay tartanka maratoonka ee olombikada ee lagu qabtay sanadkan dalka jabaan ayaa idaacadda v o a wareysi uu siiyey uga waramay sababta uu u caawiyey bashiir cabdi oo isna kaalinta saddexaad ka galay tartankaasi nageeye iyo bashiir oo ah orodyahano soomaaliyeed ayaa ku kala ordayey calamada ama dalalka netherland iyo beljamka wariyaha v o eda ee dalka qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo ayuu oga waramay
cabdi kusoo dhawow idaacadda v o a laanta afka soomaaliga bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitir u ahaa halka aad kasoo bilowdeen iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aada joogteen waa afartan iyo laba kilomitr dhibic boqol sagaashan iyo shan aan malanaya kilomitr marka afartan laba kilomitr iska dheh wuxuuna ka dhacay magaalada saboro olombica ciyaaraha markasta magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa laakiin maadaama tokin sagaashan iyo shan aan malanaya kilomitr marka afartan laba kilomitr iska dheh wuxuuna ka dhacay magaalada saboro olombica ciyaaraha markasta magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa laakiin maadaama tokyo laga cabsaday kuleel zaa-ida kuleelka inuu macnaha aada khatar nooga nooga noogu noqdo waxaa loo bedelay magaalada kor magaalo kor ku taalo oo saacadii bar diyaarada is soconayso oo dhanka ruushka u dhow baaxda ayadoo ah weli waxay ahayd soddon degree laakiin tokyo waxay ahayd soddon iyo shan marka sasaakaas nagula wareejiyey markaa tartanka saa u dambeynana saddexdayni nin oo bilada qaaday isla markiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiiga oo laga baarina daraba isticmaashay diyaarad khaasan aa soo saaray oo si dhaqsia nagu soo celisay tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaartooy marka caalamka dan la soo galaan meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen cabdi waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay xooga maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto waxaad xooga saaraysay si saaxiibka ama walaalka bashiir uu adliista kaalintii saddexaad siduu ku geli lahaa arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kugu haysay is markii dareen ay qaaden in aad todobadii soo todoba soo dhaafay isku qol isla seexanayseen subax kas isla soo kacaysen buuraha faransa isla joogteen buuraha etoobiya isla joogteen walaalkaa saaxiibkaa toban sano taariikhi in rimiis ka dhigno marka waan ku qeyliyey markii soddon iyo soddon iyo sagaal la marayo saddex kilomitir noorsan tahay bashiirow idaba joog taariikhna qorina kabacdi waa idabayin haddana haddana wax kale haddana haray muruqa qabanayay haddana mar kalaan u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa laakiin intaa ka hor saddex jeer camal ayaan soo saaciday oo mar kalaan marka daba keena ninka markaan inuu ku dhigan yahay waa iska adag tahay inuu markaasna fagaxsna ku dhufto marka waan la sugay marka aniga fagaxeeda marka waan la sugay inaan inaan waxaan qarib aan qaado marka sideed boqol ka harto waan la sugay weli afar boqol marka dana la gaaray dana waa la sugay ninka etoobiyana dana waxaan dareemay inuu cabsi isna ku jirto oo si rabin inta u dambeysana isna inuu inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar aan dhaqaaqi lahay kenyaanka uga soo dawardi lahaa bisiisna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado boqol mitir hartay indhahaas ku qabo waa shan sekan camal sidii marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aansan weligeed aysa dhicin ana markii uma sameynhayn caan ku noqo wax sameey laakiin ninkaas ninkaas saaxiibkaya walaalkaya soo tababaran maalin kasta ay iga ahayd inkastoo tayada aan khatar geliya xataa waxaa laga qabtaa bashir xataa naan iga badi kara fagaxda ama kenyaanku naga faaideysan karay laakiin dareen ay wada un oo inaan ninka meesha uga tagay ma rabin marka adduunkii dhammaan wada qabsatay qof kastaa ka shekeynaysa wax xin ugu noqday cajiib ah marka bashiir maxaa kula hadlaysa soomaali miyaad kuwada hadlayseen maadaama nin kaleo kenyana idinku ag dhawaa intii hore dhanaa somaali iskula hadlayna soo soco iyo iyo daba soco iyo taariikhkan qorina harin inta u dambeysaa laga yaabaa dadka in markii soo dhaway inay arkaan dhahayo common laakiin intii hore aan somaali iskula hadlayna ciyaarahan olombikada adduunka soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin idinkoo soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan marna ma ku fakerteen in dalkii soomaaliya aad u ciyaartaan mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya taa waa su-aal aada u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan dadku waa in ogaadaan qof kasta meel ayaad ayaad marka hore kasoo asaas kasoo asaasmata marka macquul ma ahan inaad dahdid haye marka hadda tigid aan jaranayaa muqdisho oo igu dambeysay ninety fivekii ayaan tegaa qaran aan weligay arkin dadka qofdad ka socda ayaan le idinkan ordaya waa wax waa wax maskaxda aan gelin marka soomaalida inay taa fahanto sida maantay ay soomaali usoo kabsanayso oo maantay waan dareemi wadakaas ay fahansan yihiin dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elborkia la furay labaatan iyo shan sano ka bacay maanta dekebiyaa la furay labaatan shan sano ka bacay maanta waxaa la furay hawadii soomaaliya marka waxyaalihii daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iskaba ilow inaad hagin ciyaaraha baaska dalkan soomaliya uga qayb galaaya wax kasta hadda way soo kabanayaan soomaalida marka qubaa jirta waxaan ilahay meeshiina ku dadaala marrimo way adag tahay inaad dhahdid aad halkan iska jooga tigida jaranaysa mana ordaya midda kaleba kin ogaadaan ay tahay oo muhiimka ah dhammaantood dhaho waxaan rabaa inaad calanka soomaaliya u ordo dowladda soomaaliya saddex sano waa in aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sugo marka waa codsanaysaa waxaa la dhalashay inaad bedeshaan rabaa saddex sano soomaanta waa laba kun labaatan ko labaatan laba labaatan saddex laba kun labaatan iyo afarta bisha sideedaad koo iyo tobankeeda ayaan somalia ordi karaa marka soomaaliya usoo kabsanaysa ay wax kasama soo kabsanayaan insha allah waan gaari doonaa
kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan nageeye oo kaalinta labaad ka galay tartanka maratoonka olombikada adduunka ee laba kun iyo labaatan ee lagu qabtay magaalada tokyo ee dalka jaban wuxuu u waramayey wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo